boqolaal qof oo isugu jira waalidiinta qaraabada ehelka jaaliyada soomaalida mas-uuliyiin ka socota dowladda soomaaliya iyo wadanka kenya ayaa shalay galinkii dambe ka qayb galay aas wadareed loo sameeyey saddexdii gabdhood ee soomaalida ahaa ee dhowaan lagu dilay magaalada nairobi iyadoo halkaasi tacsi iyo baroordiiq dadku ay uga jeedinayeen ehelada iyo qaraabada dadkaasi geeriyooday sheekh maxamed cuthmaan oo ka mida culimmada waaweyn ayaa aaska kadib isagoo u ducaynaya maytidii halkaasi lagu aasay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa iyaga waa kays way ka raaxaysteen adduunyadan god god aakhirey u hoydeen geeridu innagaynagu hartay laba qodob baan ka hadlaya qodob waxaa weeye dhacdadan waa dhacdo xanuun badan laakiin wax kasta in cibro laga qaataa la rabaa muddaan hadlaynay hadda waddankan waa la yimid dad baa horay u deganaa dadkii oo dhan baa yimid waxaan la nimid fasaad dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas waxaan la nimid waxaan aan horay loo aqoon nebiga calayhi salaatu wasalaam yani qur-aankana wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu uga hadlay haddaan munkarka layska reebin oo macruufka laysfarin oo waxa wanaagsan laysfarin ummaddu waa baaba'aysa qoladii doonta waad garanaysaanoo kor iyo hoos qolada hoos biyaha kor bay u doonanayeen waa daloolinaynaa bay dheheen hadday dalooliyaan waa wada halaagsamayaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam halaagaasaa inagu socda saddexdan gabdhood gabar labiyo toban jira nusayba cabdi ilmo carruura weeye maba qaan gaarin weris gabar wanaagsan bay ahayd oo ummadda o dhan u markhaati kacday weris daa'uud aamine cabdirashiid daahir maxay ku dhinteen hadda maxay ku dhinteen maxaa loo dilay hal qodob baa lay xasuusiyey mudaharaadkii maalintii dhoweyto waxaa waxbaa la bililiqaystay dadkeennu dhallinyaradeenni waxbay bililiqaysteen looma baahna bililiqo dhibka hadduu dhaco dhib laguma daro dadka masaakiinta xoolahooda lama bililiqaysan karo dadaan dembi gelinna lama dhibaatayn karo dembigaba dembiga dadaan lahayna lama saari karo waxaan kaloo hilmaamay inaan u ducayna cabdi nusaybo aabbaheed waa kan waa ninkaa gacanta xanuunayso isagaana aan u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala yani qalbiga ha u qaboojiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha sabar siiyo qalbigana allah u qaboojiyo waxaa loo baahan yahay community inaan samaysanno community dadka xumaanta ka reeba inaan samaysanno waa inaan community leenahay qofkii wax dila odayaal baa ka daba tegaya lacag wada stationkay tegayaan waxay leeyiin wiilku waa ree hebel ah la soo daayo wiilkaan annagu naga dhashay ha naloo soo daayo gabadhaan ha naloo soo daayo dadkii xumaanta waday dad bay heleen gacan bay heleen lacag baa lagu bixinayaa dhaqaalaa lagu bixinayaa ugu dambayntiina danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador jibriil ibraahim cabdulle oo ku hadlayay magaca dowladda soomaalida ayaa u mahad celiyey dowladda waddanka kenya sida ilaayo haatan ay kiiskaasi ula socoto oo guaan wargelinayso dowladda soomaaliyeed isagoo rajo weyn ka muujiyey in lasoo qabanayo dembiilayaasha iyagu ka dambeeyey dilka gabdhahaasi loo geystay bismillaah culimmadaa hadashay aniga hadal igama furna waxaa keliya on dhehi lahaa waxa ay tahay allah subxaana wa tacala waxaan uga barno in ilaahay subxaana wa tacaala jannada ka waraabiyo ilaahay cafis u weydiinno gacanka gardaranaa dishay waa xanuun badan tahay waa dhib badan tahay wixii dhacay laakiin waxaan rajaynaynaa ilahi subxaana wa tacaala inuu cashar aan ka barna laftigeenna shiikha sida hadda uu sheegana waxaa culaysyo badanaa jiro culaysda wax laga qabtay u baahan tahay waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo dowladda kenya on muddo la xiriirayna arrintan waxay noo xaqiijiyeen in baaritaankii meel fiican maraayo mar dhowna la rajaynaya dadkii dembigan geystay in lasoo qabto la saaro waxaan u baahannahay keliya dulqaad yar waxaan u baahannahay wax yar inaan dulqaadanno inta ay ka dhammaanayso dacwadaana meeshay ku dhammaanaysa haddii ilaahay raalli ka dhigo waxaase kaloo muhim ah aan rabaa inaan iyadana u mahad celiyo dadkii iyo culummadii kheyr allah sii culummadeenna oo xaqiiqdii wax qurux badan qabtay waxaan ugu jira dareen waa wada kacnay in la isdejiyo mararka qaar waxay u baahan tahay wax badan nooga hadlaabayo haddii dareenkeenna intu kacaan ku dhaqanno waxyaabo kaloo dhib noo keensan doono mustaqbalka ka imaan doono laakiin waxaa muhiim ahayd culummadeenna siday qabteen iyo shaqaday qabteen ganacsatada kheyr allah siiyo shaqadeenna la qabteen iyo shaqaday qabteen oo isku dayeen ummadda inay soo dhoweeyaan laysku haayo dhibka dhacayna ee ummadda ka qanciyaan tallaabna ka qaadaan ayagana ugu mahad celinaynaa anigu waxaan lahaa waxaan lahaa keliya in arrintan cashar aan ka baranno in arrintan cashar aan ka baranno waana ka baran doonnaa haddii ilaahay subxana wa tacaala raalli ka dhigo allah u naxariisa marka la leeyahay madaxda kale iyagu ka soo qayb galay aaskaasi waxaa ka mid ah mudanaha laga soo doorto deegaanka kamakunji ee xaafadda sida ay ka mid tahay yuusuf xasan cabdi guddoomiyaha guddiga ganacsatada ururka ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan islihii xaaji axmed cabdulaahi yare ku-xigeenkiisa xaaji cabdimadoobe iyo madax kale yaasiin isawar dheere v o a nairobi